ganacsatada ku nool degmada baxda ee gobolka galgaduud ayaa dhowaan ku baraarugay tabcashada beeraha aqoon-yahanada beeraha iyo halaburada ganacsi ee baxda ayaa beero cusub waxay ka hirgeliyeen deegaano hoos yimaada degmada baxdo mid ka mid a ganacsatada hirgeliyey beer ka hirgeliyey beer degmada baxdo ayaa ka warbixiyey beerta uu tabcaday waxaad u- waa ujeedaan beertaas inaan eedaha ku rooyahay aan laba bilood meeshan ku jiro beertiina wax fiicana maanta ka muuqda waa waa baxe waxaan leeyahay l- ha- beeraha hala tabcado awala galmudug aan aad madaxweynaha galmudug axmed qoorqoora nala ballamay wuxuu yidhi beer yaambo haddii aan ku rooyahay qoragii yaambaan ku bedelana yaambadii aan qaatay beertii aan falaynaa Ee, beertan waxaan waxaan maraynaa waxaan soo biyaha waxaan ka soo jiidnay sideed boqol iyo konton mitir aan biyo ka soo jiidnay meeshaanaan keennay biyihii markaan keennay haddii ay ku rooyahay ee, qoladii ceelka annagu haddii ay ku robiyo mayna saacaday ku- aan ugu xireen saacaddaas biyaheedi lacag badanay soo saaraysaa kama bixi karno beertiina waa haddii ay ku rooyo waa habaynay waxaan habaynoo haddeer aan aan bil soddon kee jajabaynay ee, afartan u degata soddon intaasaan haddeer soolaynay ee, beertaas aan habayey saakana waxaa ku socda abuurkii cumar cali eh, gare oo ah injineerka gacanta ku haya beertan ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyey marxaladaha ay soo martay beertani iyo rajada laga qabo raygu waa cumar cali khayre Een, waxaan ahay arday dhigta kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka u dhashay deegaankan sidoo kale waxaan ahay injineerka hirgeliya beertan Een, sharaf gaar ay ii tahay deegaankayga iyo dadkayga inaan kusoo laabto anoo leh cilmi intii shalay markaan ka baxaayay ka badan si aan wax ugu soo kordhiyo dadkayga iyo deegaankayga taas waa arrin aniga si gaara sharaf iigu ah Een, sidoo kale waxaan rabaa halkaan inaan ka diro codsi aan u diraayo dowladda federaalka iyo dowladda galmudug si gaar ah wasaaradaha heer federaal iyo heer gobol ee waraabka iyo beeraha Een, dadkan waa dad markaan ka hor aan isku daynin wax beeraan dhulkoodu waa dhul cosab ah wax badanaa lagu beeri kara wax badanaa ka soo baxaya